subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya qarax khasaare kala duwan geysta oo ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug dowladda soomaaliya ayaa waddo diyaargarowga u jirta sugitaanka amniga doorashada xilli weli uu taagan yahay khilaafka hanaanka qabsoomidda doorashada dalka rar kala duwan ayaa ka soo baxaya dabley hubaysan oo weerar dhabagala ku dishay darawal waday mid ka mid a gaadiidka qaadka gudbiya kaasi oo ku safariyey deegaan ku dhow degmada cabud waaqe waqooyiga gobolka galgaduud ururka gacdoonka gobolka hiiraan ayaa ku dhawaaqay go-aan dhabarjab ku noqonaya maamulka hiirshabeelle iyo xaaladda maamulkaasi oo cirka gashay hogaamiyaha galmudug ayaa ku guuldaraystay xaluulidda khilaafka ka taagan golaha deegaanada deegaanka magaalada cadaado xilli uu dib ugu laabtay magaalada dhuusamareeb isku socota waddada xidhiidhisa magaalooyinka gurceel iyo beledweyne ayaa gebi ahaanba go-aanka dib afduub ka dhacay waddadaasi ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug ayaa al-shabaab kala wareegay gacankuhaynta deegaan ka tirsan koonfurta gobolka mudug faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa weerar lagu qaaday saldhig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose maamulka madaxweyne maraykanka ayaa sheegay in dib u eegis ay ku samayn doonaan heshiiska nabadeed ee madaxweynihii hore donald trump iyo aqalka wakiilada maraykanka uu ku wareejiyey warqad qoraal oo la xidhiidha maxkamadaynta madaxweynihii hore ee maraykanka waa subaxnimo sabtia taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha koowaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga ugu dooro nimankan iyagii oo fidsan faahfaahiino dheeraada ayaa kasoo baxaya qarax khasaare kala duwan geystay oo ka dhaxaya waqooyigaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug saadaq siciid nuur ayaa iga waramay
labiyo tobankii iyo afartan daqiiqo oo fiidnimo ayaa qarax wuxuu ka dhacay inta kasoo horjeedka duulka cumar soontare waqooyiga magaalada gaalkacyo halkaas oo ay roomdo ka sameynayeen ciidamo ka tirsan kuwa booliska puntland qaraxaasi oo ahaa nooca gacanta bumbada laga tuuro ayaa waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidanka booliska puntland halka ay ku dhaawacmeen saddex qof oo kale dadkan qaraxa ku dhaawacmay laba kamida waa ciidankii roondada sameynayay sida wararka aan helnay ay sheegayaan halka qofka kalena uu yahay qof shacaba oo kamida dadkii goobta qarax uu ka dhacay ka ag dhawaa intaas kadib ciidamada maamulka puntland aagii qaraxu ka dhacay ayay xidheen waxayna ka wadaan howlgallo xaafada israac ee magaalada gaalkacyo oo ah halka uu ku yaalo iskuulka cumar soontar ee asaaskiisa hore uu qaraxa lagula eegtay ciidamadan ka tirsan kuwa maamulka puntland waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa booliiska puntland oo halkaas ka waday roombo ciidankan ayaa la sheegay in meesha daqiiqado ka hor yimaadeen gaadiid ciidan ay wateen bay leeyihiin dadkii deegaanka ka dhawaa ee goobta uu qaraxu ka dhacay marka goobta iyagoo uu marahaya ayaa qaraxan lagu soo tuuray waana bumbo gacanta nooca laga tuura ah intaas wixii ka dambeeyey goobti waxay noqotay meel ay ka jirto xaaladeedii ay isbedesho bulshadii aaga ka dhaweydna way isaga baxsadeen si ay u badbaadiyaan naftooda ciidamada ayaa intaas kadib meesha la wareegay ciidamo kale dheeriya ayaa yimid goobtana hadda aageeda howlgallo ayaa ka socda ayay leeyihiin dadka xaafada saac ee magaalada gaalkacyo ilaa iyo hadda intaan xaqiijinay annaga waxaa naloo sheegay hal askari inuu dhintay labada kalena inay dhaawac yihiin iyo qof kale oo shacab ah oo meesha marayo inuu qaraxaas ku dhaawacmay xaqiiqada ilaahi haddaan haynaa waa hal qof oo dhimashaa oo ciidanka kamid ah ha yeeshe wax kasta waa suuragal sababtoo ah dadkii arkayay dhaawaca ciidamadan waxay noo sheegeen inuu ahaa dhaawacu mid aada u daran sidoo kale isbitaalka dhagac cadee oo la geeyey dhaawacyada askarta dhalinyartan iyo qofkii shacabka ahaa ee meesha ku dhaawacmay waxay noo sheegeen in loo baahnaa dhiig kala duwan goobtaas looga baahnaa oo taas oo cadaynaysa in ay qalin gelayeen ciidankan ku dhaawacmay qaraxa caawa siidkii hore ka dhacay gaalkaas ilaa iyo hadda marka laga soo tago saraakiisha hogaamisa ciidanka maamulka puntland ee booliska gaalkacyo ma jiraan mas-uuliyiinta degmada iyo kan gobolka oo gaaray halka uu qaraxu ka dhacay ama tegay isbitaalka la geeyey dhaawacyadan ha yeeshee saacadaha soo socda ayaan filaynaa in maamulka degmada gaalkacyo iyo tariska booliiska waqooyiga gaalkacyo ay faahfaahin ka bixiyaan qaraxaas iyo haddii ay jiraan cid loo soo qabtay dhaawacyada askarti ku dhaawacmay halka xaalkooda uu marayo iyo sidaay laama anigo aan xiriiro kala duwan la samaynay nooma aysan suuro gelin inay nala hadlaan ha yeeshee dadka deegaanka ee ka agdhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay waxay tibaaxa hayaan xogahan kasoo xiganay in ay jiraan dad loo qabtay qaraxaasi ha yeeshee ilaa hadda aan la garanayn noocay ahaayeen iyo tuhumka lagu qabtay inta uu gaarsiisan yahay haatan xaaladda goobtaasi waa mid soo hagaagaysa meesha uu qaraxu ka dhacana waxay ahayd bar bar control oo ciidamada maamulka puntland mararka qaar ay ku hubiyaan gaadiidka sidaas oo kale waxay ka dhowey suuqa taas oo xiliyadan oo kale markii lasoo gaaro badanaa ba noqon jirtay goob firaaqa ah oo bulshadu ay ku kala tagaan ha yeeshee qaraxana hadda caawa ka dhacay wuxuu saameyn ku yeeshay ganacsiga siidka hore halkaa ka furnaan jiray hadday ahaan lahayd dadka ku sugnaa goobaha lagu caweeye diibitooyinka shaah laga cago sidoo kale ganacsi yar yar oo hameenkii shaqeeya oo kale ganacsigaas oo dhan dhammaantii saameyn ayuu ku yeeshay qaraxaani maadaama meesha uu fal ka dhacay bulshadii meelaha kaa dhaweyd ee ka badbaada qaraxaasi waa isaga fakadeen waxa yeeshee hadda xaaladdu dib ayay usoo noqonaysaa waa inay soo hagaagay
aada buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa saadiq saciid nuur oo iiga waramayay qarax xalay ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dabley hubaysan oo weerar dhabagala ku dishay darawal waday mid ka mid a gaadiidka qaadka gudbiya kaasoo ku safreeyay deegaan ku dhow degmada caabud waaq ee waqooyiga gobolka galgaduud faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinta warkaan haya wararka aan ka helayna gobolka galgaduud ayaa waxa ay kusoo waramayaan in saacadihii lasoo dhaafay uu dil ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud islamarkaana duleedka ka ah degmada caabud waaqa isla gobolkaasi galgaduud dilkan ayaa waxaa la sheegay inay geysteen kooxo hubeysan oo wadada u galay mid ka mid ah darawalada kaxeeya gaadiidka qaadka ka keena dhanka dalka ethoobiya wararka ayaana waxa ay sheegayaan in kooxdan hubeysan ay darawalka ku dileen deegaanka ceelyaal oo qiyaastii degmada caabud waaq u jira sideed iyo toban kilomitir iyadoona deegaankan la sheegay in uu xigo dhanka xuduudka ethoobiya iyo soomaaliya ila deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in marxuumka la dilay uu ka mid ahaa darawalada caanka ah ee qaadka ka keena dhanka ethoobiya kaasi oo magaciisa lagu sheegay faadhiyo ibraahim mana jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka dhabagalka ah ee lagu dilay darawalkan qaadka la sheegay in uu ka keeni jiray dalka ethoobiya islamarkaasna uu ka mid ahaa darawalada kaxeeya gaadiidka qaadka kasoo gudbiya dhanka ethoobiya waxaana sidoo kale la sheegay in ilaa hadda aan la ogeyn sababta rasmiga ee loo dilay ninkani darawalka ah balse muddooyinkii dambe waxaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka galgaduud ka dhacayay dilal iyo afduub la xiriira aanooyin qabiil iyadoona maleeshiya hubeysan ay dhowr jeer deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ay ku beegsadeen dad shacaba oo halkaasi ku safraya islamarkaana ay rasaas huuyeen gaadiid ay wateen dad shacaba oo safar ahaa waxaana weeraradaasi inta badan geysta kooxa hubeysan oo aan heybtooda la garanayn balse uu abaabulan habbeeleed
aada buu mahadsan yahay waryaheena faysal cabdi farax ururka kacdoonka gobolka hiiraan ayaa ku dhawaaqay go-aan dhabarjab ku noqon kara maamulka hiirshabeelle iyo xaaladda maamulkaasi oo cirka gashay warar hoose ay simbeeshay ayaa sheegaya in ciidamo badan oo ka tirsan waa kooxda taageerta genaraal abuukar xuud hogaamiyaha jabhadda xaqudirirka ee gobolka hiiraan ayaa la sheegay inay gaareen deegaanka ceel gaalla wararka ayaana sheegaya in ciidamadaasi aada u ubeysnaayeen kuwaasoo si aada u taageersan jenaraal abuukar xuud hogaamiyaha jabhadda xaqu dirirka gobolka hiiraan afhayeenka jabhadda xaqudirirka gobolka hiiraan oo la hadlay warfidyaanka simba ayaa waxa uu xaqiijiyey inaysan marnabo maamul la yiraahdo hirshabeelle aysan la fariisan doonin aqbali doonina hadalada ay wadaan maadaama uu sheegay in shalay ay maamulka iyo weliba beledweyne ay soo gaareen xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle uu hogaamiyo cali guudlaawo xuseen waxay sheegeen in maysan marnaba aqoonsanaan doonin haatan aysan aqoonsaneyn maamur lagu magacaabo hirshabeelle kaasoo haatan ka dhisan gobolka hiiraan waxa uu sheegay in haatan ay doonayaan inay degto xaaladda hirshabeelle maadaama aysan ahayn dad ku doodaya hab qabiilaysan maadaama lagu tilmaamayay in xuud iyo weliba ciidamada ay wataan ay banaanka ay ku shirayaan kuwaasoo doonaya in ay dabagediyaan weliba ay qasaan maamulka haatan madaxa soo taagaya ee hirshabeelle uu hogaamiye cali guudlaaw xuseen
waxaan cadaynaynaa marka koowaad in wax hirshabeelle hiiraan aqoonsanayn cod kasta hiiraan u dhalatay oo imaanayso dhismaha hiiraan istiigo cusub aan dhawaan rabnayn aan ku dhawaabna cod kastoo diyaarba diyaar ba unahay anaa laakiin wax hirshabeelle hiiraan aqoonsanahay noona imaaday dana ree hiiraanna ka hadli karaa ama matalaho ma jiraan dadka hiirshabeelle isku sheegaa mas-uuliyiin dad danood u shaqa taga waa maana dad anigana matela ma ahan waa rag oon kolley markii hore taba qandaraas u doontay jowhar haddana qandaraaskii markii dambe oo gobolkoodii iyo dadkoodii ay loo imaan diiday hiirshabeelle ay diideen haddana dadkoodii kusoo laabtay haddii dadkoodii dhibaatada ay tabanayeen ay hiirshabeelle ku diideen hiiraan isagoo cusubaa rabnaa inaan dhisnay ka qayb qaadana diyaar ba una laakiin annaga wax hiirshabeelle hiiraan aan aqoonsanahay la kulmayna la kulmi doonaa ma jiraan kuwa kuwa dad federaala nooma imaan dawladda federaalka dalka dawlad ayadoo ah anaga ciidan dawladu aqoonsanahay laakiin ilmo yar yaroo markoodii hore shaqo u doontay johar haddana shaqadii johar markay arkeen in johar waxba ayna ka jirin dadkooda iyo deegaankooda kusoo laabtoo dhalinyaraha imaada waa arkayay laakiin anaga ma jiraan wax hirshabeelle mas-uulkeeda noo imaada ma jiro aan haddana aqoonsanahay lama kulmi doono horena waa u cadaysan rabaan waxaan cadaynaynaa in wax hirshabeelle iraan aan aqoonsanayn waxaan la kulmaynaa in dawladda dhaxaan aan aan la waramay mas-uulka ah dalka ida dawlada ah ciidaa mas-uulka ah dulmiga reegi iraan hirshabeelle hore ugu gashay ee haddana mar labaad ay kusoo celiyay dulmigaas dawladda dhaxaa laga rabaa inay ka qancido maahan anagu wax hirshabeelle iraa oo bakaadka badna soo hormari doono ama aan la kulmi doono meeshaan dabageeda joogo dhowr hadda waxaan malaynaya saddex bilood muddo kusii dhul joogo haba maalin iskuma dayin in aan la kulano maantana diyaar uma nihin mana la kulmi doono mar labaad iyo mar saddexaad aan ku celino ciddii taaga markay hirshabeelle ay la kulmayiin ayadaa le meeshooda ku hingoobi
xaaladda maamulka hirshabeelle ayaa mareysa meeshii ugu xumeyd kadib markii ciidamada taageersan jenaraal abuukar xuud hogaamiyaha jabhadda xaq dirirka gobolka hiiraan ay gaareen deegaanka ceelgaal wararka ayaana simbe u sheegaya in ciidan hubaysan oo taageersan jenaraal xuud ee amarka qaato saacadii lasoo dhaafay lagu arkayay deegaanka ceelgaal waxaana dhaqdhaqaaq ciidan iyo xuud uu ka imaaday kadib markii ay shalay beledweyne ay gaareen guddi xildhibaano hordhac ah cali gudlaaw xuseen madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo beledweyne kasoo jeeda waxaana wararkaasi ka imaanaya ceelgaale ay sheegayaan in halkaasi ciidamo fara badan oo gaadiidka dagaalo hubaysan ay gaareen kuwaasoo si weyn u taageersan jenaraal abuukar xuud oo diidan maamulka fadhiidka ah ee hiirshabeelle kuwaasoo lagu tilmaamay inuu yahay maamul haatan madax soo qaada iyadoona maamulka hiirshabeelle xaaladiisa ay tahay mid kasii daraysa si kastaba jenaraal xuud kacdoonka bulshada gobolka hiiraan oo hogaamiya ayaa dhowaan sheegay in maamulka madax banaan hiirshabeelle ay dhisi doonaan bulshada gobolkaasi ay u dhisi doonaan isku socodka wadada xiriirisa magaalooyinka gurceel iyo beledweyne ayaa gebi ahaanba go-an kadib afduub ka dhacay wadadaasi kooxa hubeysan ayaa laba gaari oo laga leeyahay degmada gurceel ka afduubtay deegaanka ceelgaal oo ku yaala inta udhexeysa degmooyinka beledweyne iyo puntland oo ka wada tirsan gobolka hiiraan afduubka dadka iyo gaadiidka ayaa caado ka noqotay gobolka hiiraan kuwaasoo la sheegay inay mashquul ka dhex jiro siyaasadda gobolkaasi waxaana wadadaasi dheer oo dhowr jeer afduub looga geystay dad shacab iyo gaadiid ganacsi kuwaasoo markii dambe la isku dayay in lacago madax furashaa laga qaato sida warar aan ka helayno gobolkaasi gebi ahaanba waxaa go-an sida ay wararka simbasa ka helayso socodka magaalooyinka gurceyl beledweyne kadib markii ay soo laablaabteen afduub ka dhacay tuulooyin hoos yimaada labada magaalo afduub waxaana afduubkaasi ay ahayn kuwa la soo socdeen maadaama dad iyo duunyaba halkaasi si weyn looga afduubtay isbuucyo ka hor ayaa deegaanka maxaase gobolka hiiraan waxaa lagu afduubtay shan ruux oo deegaanka ah aman kasoo jeeba deegaanka gurceel ah oo degmada gurceel ah waxaana madax furasho ahaan looga qaatay sida ilaa wararka heshay simbe ay sheegeen in shan kun wa konton kun oo lacagta mareykanka maalmo kadibna deegaanka hoos yimaada degmada puntland iyo weliba dad shacaba iyo gaariga sane ayaa maleeshiyaad afduubteen iyadoona loo degeneynayo afduubka ka dhacay degmada maxaas waxaana la sheegaya in afduubyada iska daba socdaan gobolada hiiraan uu hogaamiyo maamulka hirshabelle waxaana dhowaan gaari iyo weliba dadkii saarnaa loogu geystay afduub deegaanka ceelgaal oo dhinaca laamiga xiriiriya puntland ee beledweyne gobolka hiiraan ka wada tirsan guud ahaan si kastaba waxaa istaagay ganacsiga maamulada galmudug iyo hirshabelle waxaana laga cabsi qabaa in dad badan sida dhibaato loogu geysto waddadaasi kuna yeelato dhibaato fara badan maadaama ay kursi tiirsanayeen wax kagalashada shacabka labadaasi maamul inta badanna kasoo jeeda faahfaahiino dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar lagu qaaday saldhiga ciidamada kenya ee kuwa maamulka jubbaland ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose deegaana iyo degmooyin hoos yimaada magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxay sheegayaan in weerar saacadihii lasoo dhaafay halkaasi lagu qaaday deegaanada lagu magacaabo cabdirabirole iyo weliba deegaanka agdhow ayaa waxaay warar simbasa keeleysa ay sheegayaan in xalay dagaalyahaano ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee halkaasi weerar ku qaaday kuwaasoo fariisin ku lahaa ciidanka maamulka jubbaland oo ay weheliyaan kuwa kenyaatiga ee ku sugan gobolada jubbooyinka wararka ka imaanaya gobolka jubbooyinka ayaa sheegaya weliba deegaanka in weerarka ay al-shabaab xalay ku qaadeen in khasaare kala duwan uu soo gaaray maamulka uu hogaamiyo axmed maxamed islaam axmed madoobe kuwaasoo ku sugan duleedka birta dheer iyo weliba deegaano ka agdhow deegaanka weerarka lagu qaaday ayaa la sheegay in markaasi ay ku sugnaayeen saraakiil ciidan oo ka tirsanaa maamulka jubbaland sida warar hoose ku heysay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho waxaana wararka intaasi sheegaya in dhaawacyo fudud uu soo gaaray ciidamada maamulka jubbaland iyo weliba saraakiil ka tirsan ciidamada kenya oo halkaasi ka agdhowaa waxaana la sheegay inta weerarka goobta lagu qaaday ka hor halkaasi ka socday shirka lagu xaqiijinaya amnigii weliba howlgallada ka socda gobolada jubbooyinka lisuna furaya magaalooyinkii weliba deegaanada ka agdhow gobolada jubbooyinka iyo weliba deegaanada ku teedsan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana wararku ay sheegayaan in madaafiic ay hawanta uga qaadeen dagaalyahanada al-shabaab kuwaas ay ku garaacayeen fariisinka ciidanka kenya iyo weliba kuwa maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanadaasi inta badan dagaalyahanada al-shabaab waxa ay weeraro ka fuliyaan deegaano iyo weliba degmooyin ku keysan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana weeraradii u dambeeyay ka dhacayeen deegaanada qowqaane beersanguuni weliba deegaano kale oo ka tirsan gobolada jubbooyinka waxaana inta badan weeradaasi fuliya sida caadadaga dagaalyahanada al-shabaab inta badan dagaal kula jira dowladda soomaaliya weliba ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa maamulka jubbaland oo inta badan bartilmaameed ka dhigta inta badan meelaha ay kaga sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa kenya ee ku sugan gobolada dalka walow haatan ay kaga sugan yihiin maamulka jubbaland uu hogaamiyo axmed maxamed islaam axmed madoobe ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug ayaa al-shabaab kala wareegay gacanku inta deegaan ka tirsan koonfurta gobolka mudug ciidamada daraawiishta galmudug ayaa la sheegay inay burburiyeen gooba ay al-shabaab ay ka dhiganayeen bartilmaameed kuwaasoo ku yaala koonfurta gobolka mudug ayna la wareegeen deegaano ay ku sugnaayeen ciidanka daraawiishta galmudug ayaa la wareegay deegaanada burduyoole iyo weliba cimaamad oy al-shabaab ee ku sugnaa iyagoo sheegay inay u socon doonaan tan iyo xaradheere oo al-shabaab ay ka sifeyn doonaan sida ay noo sheegeen maamulka galmudug iyo weliba saraakiisha hogaaminaysa kuwa burburiyey fariisinka dagaalyahanada al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanada burdiyaale iyo weliba cimaamad ee kuwa tirsan gobolka mudug al-shabaab ayaa inta badan waxay ku sugan yihiin deegaanada gobolka mudug waxaana inta badan ay weerar kusoo qaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo weliba kuwa maamulka galmudug waxaana weerarkii u dambeeyey uu ka dhacay deegaanada cimaamad iyo weliba deegaano hoos yimaada ay kamid tahay burdiyoole kuwaasoo ay ku sugan yihiin kuna sugnaayeen dagaalyahanada al-shabaab weerar hooseysin beeshe ayaa sheegaya in saaka laga dawaa laga dareemayay deegaanada ay ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug ay la wareegeen dhaqdhaqaaq ciidan oo ay sameynayaan kuwa maamulka galmudug kuwaasoo ay ku safeynayaan ama ay ku xaqiijinayaan amniga deegaanada ay gacanta ku dhigeen guud ahaan dhegeystayaal waxaa halkaasi ku dhan warkay subax oo aad kala socoteen raadiyo aasimba warka waxaa soo saaray halkaana idinkala socodsiinayay anigoo anas maxamed soomana maxamed aqalfaa farsameynayay cidda warka iyagoo seego waxay dib uga daalacan karaan barta internetka aan ku leenahay ee w w simba dot net waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warkayaga subax